aynu ku bilownay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo maalintii xadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay cisbitaal ku yaala dalka turkiga danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac caydiid oo la hadlay v o a ayaa sheegay in hafayeenka la dhigay cisbitaal weyn oo ay dowladdu leedahay isagoo sheegay in xaaladiisu ay hadda degan tahay cashe ibraahim caashacuud oo la xiriirtay danjiraha ayaa weydiisay goorta u gaadhay dalka turkiga caashacuud horta waa mahadsan tahay tobankii iyo soddon iyo toddoba daqiiqo fiidnimo caawa ayaa laga soo dejiyey magaalada istanbul lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan waxaa laga soo dejiyey anigaa ku qaabilay oo ka soo dejiyey diyaaradda waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaada rag weriyaala oo soomaali ah dhalinyaro dhakhaatiir soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay maxamed cabdicasiis afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimo wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaadhin ambalaasyaa labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baadhis hordhacaa lagu sameeyey inta aanula joognay wax waliba caadi bay ahaayeen waanala hadlayay waa noo sheekeynayey wuu miyir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaa aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay markii hore loosii diyaariyey isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey qaabka dhaawacooda yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo dhaawaca afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo xaguu u badan yahay lug iyo gacan buu u badan yahay laakiin de waa waa baadhis bilow ah waxyaalo kalaa soo bixi kara ilaahay naguma keeno wax bulusoo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kula ku dhaco dee lama sii odorosi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambulance baa lagu waday bareelaa lagu siday annagu haddeer waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanayay isla markiiba waxaa la geeyey meeshii waadhka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah mucalimo walaalkii ha walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kaloo soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda ordogan hosbitaal ee muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya oo takhasuskii masterta halkan ku diyaarinaya shaqaynayana ah ayaa dadkii nala soo dhaweeyey ka mid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay markaa nasiib wanaag dalkan turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa dhakhtarkaad tigtidba inta badan ama dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya oo turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhatarayba joogaan matalan inanka maxamed cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna uu furan yahay oo ku caawisa dadka soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabarh soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi marka dalkan waa kuma nihin goblan kuma nihin dalkan waayahay aad baad mahadsantaha jaamac waxaan rabaa dhinaca kale waxaad tiri baaris hordhaca lagu sameeyey oo dhakhaatiirtii waraysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso marka ma idin siiyeen wax tafaasiila oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macalimo may ahayn wax haddeer jawaabna la siin karo wuxuba waxay ahayd nussaacun baanu la joognay goor dambana waa ahayd marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo maaraayo haddii la saarayo waa unbirita hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasay wadaweydiinayeen ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigana waa laga buuxiyo anigu aan arkayo waxaa hadalkaaga ku jirta jaamac in uu hadlaayo uu sheekeynayo ma ku garta inaad jaamac ta adigu ha waa i gartay si fiican buu ii gartay cid walba u timina wuu garanayay waa stable waa siday caafimaad ku yaaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiisu waa stable waa degan tahay wax laga welwelo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin kaasi wuxuu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac aydid oo u warramayay wariyaha v o e da cashe ibraahim caashe xuud